casharka saddexaad malaa'igta iyo shayddaanka qaybta koowaad nabadgelyo korkiina ha ahaato saaxiibadayna dhegaysanhayaan magaca eebba ayaan idinku salaamayaa eebba wuxuu doonayaa inaan fahanno oonan raacno jidka xaqnimada aad baan ugu faraxsannahay kulankeenna maanta ee barnaamijka jidka xaqnimada sidaa awgeed ayuu kitaabka leeyahay kan keligiisa aan dhimanayn oo ku dhex jira nuurka oo la dooni karin oona ninna arki karin lana arki karin isaga ha la hadlo itaal weligiis maanta waxaynu u guudageli doonnaa casharkeenna saddexaad ee nebiyada waxaynu ka hadli doonnaa malaa'igta iyo shayddaanka miyaad og tihiin malaa'igta meesha ay ka timid bal aynu aragno cutubka wuxuu leeyahay si aan u ogaanno wax ku saabsan shayddaanka iyo malaa'igta bal xasuusnow barnaamijka jidka xaqnimada waa barnaamij taxano ah oo ku saabsan qoraallada nebiyada bilowgii iyo dhammaatinka ereyga ilaaha ayaa waxa inooga sheegayaa malaa'igta maanta waxaynu soo koobi doonnaa wixii runta muhiimka ah oo ku saabsan abuurista kitaabka waxaan ka baran doonnaa in wakhtigii hore as'aaska dunida ayaa ilaahay waxyaabo badan abuuray miyaanay kulligood ahayn ruuxyo kaalmeeyo oo la soo diray inay shuqullo u qabtaan kuwa diinta aaminsan oo xagga malaa'igahana wuxuu malaa'igihiisa ka dhigay dabaylo kuwa adeegana dab ololkiisa meeqa malaa'igo ayuu ilaahay abuuray cutubku muxuu ka leeyahay arrintani ilaaha wuxuu abuuray malaa'igiyo oo aan tiradooda la koobi karin rabbiga awoodda leh oo abuuray malaa'igiyo wacan oo wanaagsan kitaabka wuxuu leeyahay ilaahay malaa'ig awood badan buu siiyey wayna ka awood badan yihiin bini'aadamka sida abuurista kale laakiin xad bay leeyihiin iyagu awood sidaa u weyn ma lihin iyagu meel weliba uma kici karaan laakiin abuurista ilaaha ayay ka timid waxaad kaloo ogaataan ilaaha markuu abuuray malaa'igta si sharaf leh buu u abuuray bilowgii wax dembi iyo caasinimo ma jirin ibliis ma jirin malaa'igta iyo shayddaanka ma jirin ilaahay muusan abuurin ibliis waa inaa sidaa ogaanaa ilaahay wax weliba wuu sameeyey laakiin xumaa ma samaynin bal aynu eegno jawaabta ku qoran cutubka marka hore waa inaan wax ka ogaanaa malaa'igta rabbiga muxuu u abuuray malaa'igta malaa'igta qaarkood kuwa kale ayay fiiriyaan weligaa ibliis ma maqashay waqti wax waxaa jiri jirtay in ibliisku uu xukumi jiray malaa'igta oo dhan haddii aad taqaanno sheekada ibliiska marka waa inaad taqaanaa sheekada meesha uu ku yimid dhegaystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudanow haddii aad qabto wax su'aala fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa somali radio one at gmail dot com mar labaad ciwaankeenna waa somali radio one at gmail dot com casharkeenna saddexaad qaybta labaad rabbiga wuxuu siiyey malaa'igta qurux iyo aqli xaddhaaf ah waayo rabbiga wuu abuuray wuuna barakeeyey iyaga hase yeeshee qoraallada nebiyada waxaa aragnaa in ibliiska uu ilaahay ku caasiyey qalbigiisana kibir baa ka dhex buuxay waxaad qalbigaaga iska tidhi aniga waxaan kori doonaa samadda oo carshigana xidigaha ilaaha waan ka sarrayn doonaa oo weliba waxaan ku fadhiisan doonaa buurta shirka ee darafka waqooyiga ku taal waxaan kori doonaa buuraha sare korkooda oo waxaan noqon doonaa sida ilaaha ugu sarreeya oo kale taasi waxay ahayd ereyga ibliiska waa cajiib ibliiska waxba muusan ahayn wuxuu ilaahay siiyey mooye rabbiga ayuu ku caasiyey marka ilaaha ayuu diiday hase yeeshee ilaah waa caadil wuu og yahay wixii ibliiska iyo malaa'igta ay samayn rabeen sidaan horey ugu soo barannay casharka aan soo dhaafnay rabbiga wuu og yahay wax weliba aan samayno xita inta aanan samaynin ilaahay wuxuu arkay dembiga ku jira qalbiga ibliiska iyo malaa'igta raacsanayd cutubka wuxuu leeyahay rabbiga wuxuu la hor yimid ibliiska iyo shayddaankiisa ibliiska iyo wixii kale oo la mid ahaa waa laga soo ceyriyey jannada waayo ilaah bay ku caasiyeen sidaa daraaddeed ayuu ilaahay u soo ceyriyey ibliiska markuu ibliiska dambaabay magiciisa waa la beddelay wuxuu noqday cadowga ilaaha ibliiska ma doonayo wax wanaag oo suuban wuuna diiday ereyga ilaaha wuxuu isku tijaabiyey inuu farageliyo amuurta rabbiga wuuna ku khasaaray taasi oo la yaabna ma leh waayo shayddaanka qudhiisu wuxuu isu ekaysiiyey malaa'igta iftiinka wuxuu isku dayey inuu duufsado ummadda si ay u raacaan ereyga ilaah sidaa daraaddeed ayuu u qoray nebiyada nebi ka mid ah fijignaada oo soo jeeda waayo cadowgiina ibliiska ahu sida libaax cayaya ayuu u wareegaa oo u doondoonaa cid uu liqo oo waxaad garan doontaan runta runtii way idin badbaadin doontaa dhegaystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudano waxaynu soo gaarnay gebagabadii barnaamijkeenna haddaba haddii aad qabto wax su'aal ah ama talo ah fadlan inla soo xiriir ciwaankeenna waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad ciwaankeenna waa radio somaly one at gmail dot com sidaas iyo ammaano allah
lagu saraxay saamee Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,